ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa magaalada muqdisho ka dhagax dhigay xarunta wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda federaalk oo loo dhisay qaab casriya dhagaxdhigga xaruntan ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda federaalk ee soomaaliya mukhtaar ruubo cali xubna ka tirsan wasaaradda xildhibaano iyo culimaadudiin wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda federaalk ee soomaaliya mukhtaar ruubo cali ayaa sheegay in lacag dhan hal milyan oo dollar boqol iyo konton kun oo dollar loogu talagalay in lagu dhisa xaruntan waxaan go'aansannay inaan dhisno adigaan kaala hadlay ra-iisul wasaarahaan kala hadlay madaxweynahaan kala hadlay madaxweynaha wuxuu igu yidhi waa la dhisayaa wasaaradda waan dhisaynaa wuxuuna igu yidhi guriga muqdisho ugu qurxoon inay noqotaan rabaa buu igu yidhi runtii taasaan wadnay muddo mudana ra-iisul wasaare maanta waxaan joognaa wasaaraddanu waxoogaa ujuuraa ayaa soo geli jiray wixii soo geli jiray baan intaan kala beeqaansannay ayaa waxaan go'aansannay iyadoon dawladdana lagu laaban dawlado kalena la soo bariyin meelo kale la warwareegin wasaaradda inay iyaduba isku filnaato oo ummaddeedana ay kaalmaysato iyadu isdhisto ayaan go'aansannay maanta waxaan haynaa oo akoonka ugu jirto wasaaraddeenna hal milyan boqol iyo konton kun oo doollar oo aan meel kale laga keenin ayaan haynaa oo wasaaraddii u taallo lagu bilaabaya hadda lagu dhagax dhigayaa waad maanta noo dhagax dhigaysaa insha allahu tacaala mudane ra-iisul wasaare waxaan rajaynaynaa laba sano wax aad uga yar in aan aragno wasaaratul awqaaf wa shu'uunu diiniya soomaaliya oo shan dabaqa oo aad u qurxoon oo la soo gebagabeeyey inaad furi doontaan mar aan dheerayn biidni illaahi tacaala taas waxaa ku dhex jira mashruucan dhismaha wasaaradda maktabad weyn oo maktabad qarana oo wasaaradda la socon doonto inta wasaaradda la dhisaay iyadana dhismi doonto dawlado walaalaheenna oo asxaaba ayaa saddex kunteenar oo maraajica noo ballanqaadeen hal kunteenar mudane ra-iisul wasaare waa noo yaallaho waana soo gaaray inta kalena wayna soo gaari doontaa maktabaddaasoo aan rabna iyadana maktabad weyn oo dhammaan culummada soomaaliyeed iyo cilmi baariyaasha ay ka faa'iidaysan doonaan ra-isul ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa bogaadiyey dhismaha xarunta wasaaradda diinta ee waqaafta soomaaliya
maanta waa maalin khayr leh waa maalin taariikhiya waa maalin aynu u joogno inaan dhagax dhigno dhisme casriya oo qurux badan oo qaybo kala duwan ka kooban oo hoy u noqda wasaaradda diinta iyo awqaafta haddii berigii hore ay ku dhex xadfanaan jirtay bahda garsoorka iyo wasaaradaha oo ay marti marti dareemi jirtay maanta wixii ka dambeeya hooy aad u qurux badan sidii madaxweynuhu uu faray in badan buu madaxweynuhu nagala hadlay wuxuu yidhi iskuulaadkana shan dabaq baynu ka dhignaa malcaamaddana waxaynu ka dhignaa meel yaroo cariisha adduunweynaha markaad safarto meelaha ugu waaweyn ee ugu quruxda badan caalamul islaamka waa masaajidada dadka soomaaliyeed waxaan soo xasuustay safar baannu annagoo hawl qaran ku jirna cadaado ku aadna masaajid weyn oo maasha alla aad u qurux badan baa dhismihiisii socday niman gobollada ka kala yimi iyo xilligii doorashooyinkay ahayd dhowr sanno ka hor iyo rag federaalkaannu isugu jirnay nin baa markaa wuxuu yidhi war masaajidkan haayadee dhisaysa nin degaankaaba wuxuuna yidhi haayade dhisi maysee nin degaanka u dhashay baa dhisaya awal markaa wasaaradaha kale marka la dhisayo haayadee dhisaysaa la isweydiin jiray horta wasaaraddii diinta iyo awqaafta dadkii soomaaliyeed ee islaamka ahaa iyo dowladdoodii baa iskaashanaya wada dhisanaya xarumihii wasaaradaha dalkeenna oo intooda badan ku burburay colaadihii dalka ka dhacaya intooda badan dib u dhis lagu sameeya si loogu adeego bulshada soomaaliyeedda